Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay shir cilmiyeedkii labaad ee Ururka Dhakhaatiirta Lafaha Soomaaliyeed. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalk Soomaaliya, Gudoomiyaha Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed, madax ka tirsan Ururka Dhakhaatiirta Lafaha, iyo in ka badan afartan dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay daaweynta lafaha. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Gudoomiyaha Guddiga Qabanqaabada Shirka iyo xoghayaha Ururka Dhakhaatiirta, iyagoona ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
waxaan aada ugu mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala oo noo suuro geliyey inaan noo qabsoomo shirkan waxaa kaloo nuu mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan eh, iyo martida kale ee sharafta badan ee nagala soo qayb gashay Eh, waxaa kaloo nuu mahad celinayaa taabageliyaasha shirkan dhaqaalaha ku bixiyey dhammaanteed waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran Eh, intaa kadib waxaan jecelahay inaan idinla wadaago shirkan wuxuu daaran yahay oo la daaweeye qalinan lagu sameeyey waxaa kale oo eh, shirka ka soo qayb galay eh, dhakhaatiir tiro badan oo ka timi gobolada waddanka waxaa kale oo qayb shirka ka ah oo nagala soo qayb galay dhakhaatiir caalami ah oo waddamo kala duwan eh, jooga inta uu shirku socday waxaa la isku weydaarsaday cilmi iyo aqoon sidoo kalena dhakhaatiirta ka timi gobolada kala duwan iyo daafaha caalamku waa ay isbarteen waxaana ay marka munaqasheen oo ay ka wada hadleen sidii loo horumari lahaa daryeelka caafimaadka lafaha dhanka kale gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed luul maxamuud khaliif ayaa ka warbixisay ahmiyadda shirku uu u leeyahay bulshada soomaaliyeed shirkan waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga faa'iidaya waxaa ka mid ah isku imaanshaha dhakhaatiirta lafaha ee dalka iyo dibaddiisa oo la isku keenay taas oo ah wax weyn in la iska warqabo la isbarto la isweydaarsado cilmiga iyo aqoonta marka waxaan leenaha waa arrin aada u fiican waxyaabaha lagu soo bandhigay oo ugu muhiimsanna waxaa ah cilmi baarisyada ay sameeyeen dhakhaatiirta kala gedisan ilaa iyo shan qeybood ayuu ka kooban yahay taas oo ah qeybaha ugu muhiimsan ee cudurada lafaha oo ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen waxaa kaleeto shirkan qeyb ka ah qeybo badan oo qalabkii wax lagu qaban lahaa waxaa ka- qeyb ka ah dadka haystay maxay ahayd diagnostiga ama lagu gaari lahaa maxay ahaato imajinka gaar ahaan iyo daawooyinkii dadka lagu daaweyn lahaa marka waxaan leenaha waa cilmi maxay ahaato shir cilmiyeed caafimaad oo dhammaystiran oo ay kasoo wada qeyb galeen kaadiriintii oo dhan oo ay isku weydaarsanayaan waxayna